الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxaay ku beegan tahay soddonka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawah barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah duqaanaa ku dhacday gaanta gabadheyda oo isoo jikadii waxaa kukuta diyaarada sidii gabadha kurid maskaxda u fiiriyay duqeyn sababtay dhimashada hal qof oo diyaaradaha cadowgu ay ka geysteen deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waraysiyo ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan in ka badan saddex iyo afartan qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil tareen oo ka dhacay degmada shiniile ee dhulka soomaali galbeed maxaa sababay shilkan yayse yihiin dadka dhintay warbixin ayaad maqli doontaan dalka ingiriiska meydka laba nin oo la garanla'yahay sabab ay u dhinteen oo hal guri laga helay xilli ay sii kordhayaan kiisaska noocan ah faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah maxaan ka naqaanaa xanuunka kansarka oo ka mid ah cudurrada ugu daran ee u dhimanayaan dadka soomaalida maxaan ka ognahay tirada dad ee uu guud ahaan adduunka ku dilay waxaan soo gudbin doonnaa warbixin iftiiminaysa waxa lagu garan karo cudurkan halista ah iyo waxa sababa sidoo kale faafreebku waxaan caawa ku soo qaadan doonnaa in ka badan toban kun oo qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaana ka tirsan jubbada hoose oo ka faa'iidaystay xamlad ballaaran oo dacwatul aryaaf ah oo maamulka wilaayadaasi uu ka sameeyey afar ka mida degmooyinka wilaayada jubbada hoose munaasabadii gebagabada xamladaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo culimo faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha cabdulqaadir rabbaani iyo maahir ayaa barnaamijka caawa igala qaybgeli doona annana halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalusiya wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonna waxa uu noqonayaa duqeyn sababtay dhimashada hal qof ayay diyaaradaha cadowga saacadihii lasoo dhaafi ka geysteen deegaanka ugunji oo ka mid a deegaanada hoosega degmada janaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose haweeney ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ugunji ayaa ku shahiiday duqeyntaasi cadowtooyo oo ka dhacday deegaanka ugunji haddaba warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadka deegaanka ugunji
dhegeystayaal waxaa si toosa khadka uu jiro maamo kamid ah maamooyinka ku nool deegaanka ugunji ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo maanta ka dhacday duqeyn diyaarada ay fuliyeen diyaaradaha shisheeye maama soo dhawow marka horeba magaca ku bilaabay
dhawyaa walaal raxiib mursal xaaji baa la dhahaa halkee joogtaa ugunji waa gartay ugunji waxaa la sheegay inay duqeyn ka dhacday bal ka waran duqeyntaasi maxaad kala socotaa
duqaanaa ku dhacday gaanta gabadheyda oo isoo jikadii waxaa kukuta diyaarada sidii gabadha kurid maskaxda u firmay waa gartay alxamdulilah gaariyaa waraadsaday waa waqti markii daymadhaarta artarin doonaysa dhibata soo celi waa gartay goormay dhacdo dhacdo goormeed adi laba sababtii wax dhibinaayeen mid yar bal sacmal haye bal ka waran maxay ku dhufatay marka bal faafaahi walaahi gurigaa ku dhufatay jikada iyada ku dhufti meeshaa kusoo dhufatay gabadha maskaxdaa waxa kusaadmay eedkeed diyaarada yaraaye diyaarada yar mayana waa gartay gabadhu magaceeda ahayd barwaaqa isma kabsi walaa jaadeeda meeqa ahayd shan iyo toban jir waa gartay gabar oo iska yar oo shan iyo toban jir ah waa gartay waxaa tahay hooyada dhashay gabadhaas yar bal ka waran fariintaadu maxay tahay fariinteeda inaa gaalada eber laga siiyo oo la elftiro
waa gartay qof kale ku gaaray ma jira duqayntaasi gabadheeda iyo gabar yaroo oo meesha iyo joogta shaqaala ayadana maxaa gaaray bal ka waran maxaa gaaray ayadana bishaa tirin gaaray bishaa tirinka uu dala xaqaa loo moodiyey yaa kale ku gaaray yaa kale ku gaaray maya maya labadoob le waayo maxaad inuu sheegi kartaa khasaaraha kale ay geystay duqayntan maqaayad shal maqaayadaa burburtay maanta maqaayada iyada kadhisbaa burburtay maqaayad gabahaan kale ma gubatay haa marka hore magaca ku bilow iskuulna qalbisay waa gartay bal ka war halkaasi waxaa la sheegay inay duqayn ka dhacday bal ka waran duqayntaasi maxaad waran naga siin kartaa qaybtaas loo diyaariyasata jaanu soo baray ilaaha lagu qabanaayo gabadhaasa laga geeriyeesay oo barwaaqo maanta dowla sii ee digeeda dhexmida ahay shan iyo toban jir waayo gabadha iyo halkan iyo bar dhalana la keena meeshaan somer agoosaka lagu soo dhalay waa gartay xilli ay duqayntan magaciisa halkee joogtay maqaayada maqaayada saa dadka saartay الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kuurarka markan iyo in ka badan saddex iyo afartan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil tareen oo ka dhacay degmada shinile ee dhulka soomaali galbeed maxaa sababa shilkan iyo is yihiin dadka dhintay qodobkan iyo sidoo kale dalka ingiriiska meydka laba nin oo la garan la'yahay sabab ay u dhinteen oo hal guri laga helay xilli ay sii kordhayaan kiisaska noocan ah waxaad ku dhegaysanaysaan xubintan hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan afartan iyo saddex qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil tareen oo ka dhacay shiniile khasaare kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay shil tareen kaasi oo saacadihii lasoo dhaafay ku rugmaday gudaha magaalada shiniile ee xarunta gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida shilkan ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay goob tareenka laga raaco oo ku taal magaalada shiniile sida ay soo wariyeen dad goobjoogayaal ah si rasmi ah looma shaacin sababta keentay shilka balse goobjoogayaal ayaa sheegay in tareenku ahaa mid duug ah oo sannado badan lagu shaqaynayey ilawareedyo deegaanka ah ayaa soo sheegay in shilkan ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo toban qof oo isugu jira shaqaale iyo dad rakaab ah oo soomaali u badan halkaas sidoo kalena ay ku dhaawacmeen sagaal iyo labaatan kale wararka qaar ayaa sheegaya in dhaawacyadu intaa ka badan yihiin tareenka ayaa shilka galay abbaare labadii fiidnimo ee xalay wuxuuna siday dad rakaab ah iyo badeecado kala duwan burbur xoog leh ayaana soo gaaray sidaa laga dheehan karo sawiro lagu faafiyey baraha bulshada tareenka shilka galay ayaa ka soo baxay magaalada dawanle ee ku taal xuduud beenaadka u dhexeeya soomaali galbeed iyo jabuuti wuxuuna ku sii jeeday dhanka magaalada diridhabe sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ay nooga haysato dowladda xabashida etoobiya ayaa ka mid ah gobollada ay ka dhacaan shilalka culus ee sababa khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dalka ingiriiska meydka laba nin oo la garanla-yahay sabab ay u dhinteen oo hal guri laga helay xilli ay sii kordhayaan kiisaska noocan ah dhacdooyin aad looga argagaxay ayaa dhowaanahan ku soo noqnoqotay dalka ingiriiska kadib markii maalmo gudahood hal guri laga helay laba nin oo meyda ciidamada booliiska ayaa habeennimadii xalay gaaray guri ku yaal magaalada wotton ee gobolka norfolk kadib markii halkaasi lagu arkay nin meyda waaxda gurmadka deg deg ah oo goobtaasi gaartay ayaa xaqiijisay dhimashada ninkan oo da-diisa lagu qiyaasay lixdan jir saraakiisha ayaa shaaciyey in ilaa iyo hadda aanay garanayn sababta uu ninkani u geeriyooday iyagoo intaa ku daray in weli ay wadaan oo aanay ka quusan helista natiijada baaritaanka kiiskan falkan ayaan ilaa iyo hadda dhinacna loo saarin sida uu sheegay wargeyska the sun goobtuna weli waa mid u xayndaaban ciidamada booliiska ee baaritaanka wada booliiska norfolk waxay xaqiijiyeen in meydka nin kale oo ilaa iyo hadda aan la ogaan sababta uu u dhintay isna laga helay isla gurigaasi gaar ahaan isniintii lasoo dhaafay ee saddex iyo tobanka oktoobar ninkan labaad ayaa la helay waaberigii hore waxaana goobta ku xaqiijiyey geeridiisa shaqaalaha gurmadka caafimaadka labada kiis ayaa ilaa hadda si wadajir ah loo baarayaa iyadoo booliisku ay raadinayaan xiriirka suurtagalka ah ee ka dhexayn kara labada dhacdo sida uu sheegay wargeyska the sun waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabaxday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xildhibaan ka mid ah wafdigii laga soo celiyey baydhaba oo ka hadlay tallaabada lagu hor istaagay xildhibaan maxamed cabdi oo ka mid ah wafdigii siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka la baxay koonfur galbeed ee loo diiday inay tagaan magaalada baydhaba ayaa ka hadlay qaabka looga hor istaagay inay galaan magaaladaasi xildhibaanka ayaa sheegay in uu baaqday safarkoodii ku wajahnaa magaalada baydhaba isagoo tilmaamay in diyaaraddii ay saarnaayeen amar lagu siiyey inaysan soo geli karin hawada magaalada waxa uu intaasi ku daray in amarkan uu bixiyey maamulka la baxay koonfur galbeed ee uu hogaamiyo cabdicasiis lafta gareen xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna bashiir caawa waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarin dhegeystayaal markan iyo maxaan ka naqaanaa xanuunka kansarka oo ka mid ah cudurrada ugu daran ee ay u dhimanayaan dadka soomaalida maxaan ka ognahay tirada dad ee uu guud ahaan adduunka ku dilay ku soo dhowaada warbixin iftiiminaysa waxaa lagu garan karo cudurkan halista ah iyo waxa sababa waxaa qalinka u qaatay halkanna ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani xanuunkan kansarka ayaa dunida ka noqday midka loogu hadalhaynta badan yahay ee caalamka waa cudur dilaa ah amaba lagu tilmaami karo laayaan xabaaraha uu ku socda aawadeed warbixin ee soo saartay hay-ad gaaleedka lagu magacaabo w h o bishii saddexaad ee sannadkan laba kun shan iyo labaatanka ayaa waxaa lagu sheegay in dadka u geeriyooday xanuunkan dunida ay gaarayaan ilaa iyo toban milyan intii u dhexaysay laba kun shan iyo labaatanka ilaa laba kun iyo labaatan isla hay-addan iyo mid kaloo lagu magacaabo i a r c ee laga soo gaabiyey international agency for research on cancer ayaa warbixin ay daabaceen sanadkii tegay waxay ku sheegeen in dadka u geeriyooday xanuunkan kansarka tiradoodu ay gaarayso sagaal dhibic toddoba milyan marka loo eego adduunka oo dhan isla sanadkaas waxaa hoosta laga xariiqay in labaatan milyan oo dad ah ay la xanuunsan yihiin xanuunkaas kansarka gaar ahaan soomaaliya tirakoobyadii u dambeeyey ee laga sameeyey waxa ay sheegayaan xogaha lasoo uruuriyey ee ku salaysan tirakoobka dadka qaba xanuunkaas sida ay ogaadeen international agency for research on cancer ee loo soo gaabiyo i a r c iyo sidoo kale w h o kiisaska kansarka sannadkii laba kun laba iyo labaatanka waxa uu gaaray toban kun lix boqol kow iyo siddeetan qofood isla sanadkaas dhimashadu waxay gaartay siddeed kun soddon iyo siddeed sidaas oo ay tahayna tiradu intaas way ka badan kartaa inkastoo dhakhaatiirtu aysan odhan karin waa cudur meel un ku dhaca haddana waxaa heshiis lagu yahay in cudurkan uu ku dhaco jidhka oo dhan maadaama xanuunkan uu asalkiisa salka ku hayo sal fasaad sameeyey ama unug sameeyey korriinshiyo xaddhaaf ah kaasoo saameyntiisa ay khatar gelisay tobannaan malaayiin soomaali ah oo ku kala nool gobollada dalka si kastaba ha ahaatee waxay dhakhaatiirtu sheegeen in uu jiro goobo halis ah oo marka uu ku dhaco keena dhimasho deg deg ah sida uu ka dhawaajinayo doctor maxamed cabdi gaboose marka kansaradu xaggee ku dhacan waan idin sheegay kuwa ugu badan baan matal idin sheegayaa ragga waxaa ugu badan yah kan kaga dhaca macdanta ragga ee prostatka loo yaqaan baa ugu badan dumarkana waxaa ugu badan kan naasaha ku dhaca laakiin labaduba laakiin labaduba waxaa ka badan oo geerida uguda faraha badan geysta labaduba waxay xoog iyo xoog u qabaan kan sanbabka iyo kan walamadka saxarada meesha laga saxaro labadaas baa labaduba yaa ay u dhintaan oo xoog loogu dhintaa noocyada ugu badan ee kansarka adduunka ayaa la sheegaa inuu yahay kansarka naasaha kansarka sambabada kansarka beerka kansarka mindhicirada kansarka qanjirka brostetka ee ragga ku dhaca marka la jooga soomaaliya nuucee ayaa ugu badan ee ku dhaca dadka soomaalida maxaase calaamado ah oo lagu garan karaa waxaa su-aalahaas jawaabahooda inoo sharaxaya doctor cadnaan cabdalla oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed dalka soomaaliya shanta kansar ee ugu badan inay kala yihiin hadda ugu horeyn kansarka ku dhaco hunguriga oo kale kansarka hunguriga ku dhaco bulshadeena aada ugu badan yahay khaas ahaan dadka ka yimaado baadiyaha oo aadka u isticmaalo waxyaabaha kulul shaaxa kulul baastada kulul wax walbo kulul oo la geliyo hunguriga dhibaato weynay ku keentaa way gubanaysaa meesha way gubanaysaa mar labaad mar saddexaad dhowr maray gubato dabcan meel walbo nabar ka samaysma waxaa ku dhacaya haaraa ku dhacayso haaraa ka samaysmaa derbiga waxaa isbeddel ku dhacayo dahaarka hunguri maraynka kadibna halkaas kansara ka samaysmaayo badanaa da-da lagu arki karana waxaa ka mid ah da-da sodomeeyada iyo wax kor kaga sii badan waxyaabaha markaas qofka uu isku arki karo waxaa ka mid ah candhuuf fara badan ama dhareer fara badan oo aada usoo laalaabanayo qofki inuu baaba-o calaamadaha ugu horeeya laga arki karay ka mid tahay qofki inuu baaba-o hungurigana uu laqi waayo khaas ahaan waxyaabaha adag ay ka bilaabataa hilibka iyo cuntooyinka adadag rootigoo kale inuu laqi waayo kadibna cuntooyinka jilacsanaa mashaarida iyo loo yimaado kadibna ay gaarto ugu dambeyn inuu hunguriga dhan xirmo oo qofka wax dhan uu laqi waayo taasna ay ku keento nafaqdaro jirkiisa inuu baaba-o miisaankiisa inuu dhaco yani calaamadaha kansarkan ay toos uga soo baxaan wayna adag tahay makusii dheeraanano qodobka labaad waxaa waaye kansarka beerka waxa ugu horeeya ugu badan oo bulshadeena uu kula dhaco waaye noocyada kala duwan ee cagaarshowga nooca ba loo yaqaano ama hebatites b iyo nooca ca loo yaqaano ama hebatites c labadaas nooc oo bulshada wacyigooda uu runta aada u hooseeyo layska baarin xilliga guurka xilliga dhiig isku shubidda xilliga la isticmaalayo meelaha caadi dhaqameedka loo aado dhammaan meelaha laga qaaday kamid tahay ummaddeena soomaaliyeed kaas ahaan dadka ku nool dhulalka beeraha laga tacbado dadka ku nool iyagana waxaa ku keento waxa la yidhaahdo maado ka samaysanto cuntada marka ay duugaan dadkaas waxay sameeyaan xilliga aaranka cuntada dalaga markuu usoo baxo kaas ahaan masagada iyo geleydoo kale dhulkay ku aasaan kadibna markay dhulka ku aasaan xilliga la gaaro abaarta ayay dib ula soo baxaan si caruurtooda iyo eheladooda markaas iyaga nafsadooda ugu quudiyaan marka waxaa dhacayso muddadaas dheer ee cuntada kaydsan tahay toxin ama sun ayaa ka samaysmayso suntaasna waxaa loo yaqaanaa aflatoxin waxayna halis ku tahay markaas ay dhaawac u geysataa beerka ugu dambeyn waxay isku bedelaysaa kansar taas marka nooc walba ay ahaato da-da dhalinyartana waa lagu arkaa dadka waaweynna waa lagu arkaa balse xilliga qofka uu weynaado ayay soo baxaysaa kansarka ama dhaawaca la arkaya kan saddexaad marka waxaan dhahnay waa kansarka ku dhaco naaska kansarka naaska ku dhaco walaalayaal ogsoonaada badanaa horta wuxuu ka bilaawda oo aada ugu badan yahay da-da soddon iyo saddex soddon iyo shan iyo wixii ka weyn laakiin ma lagu arkaa gabdhaha yaryarka haa waa lagu arkaa labaatan jiro ayaa lagu arkay qaybo fara badan oo kala duwan oo caalam ka mid ah iyo dad da-dooda ay kasii yartahay qaarna wuxuu ugu yimaadaa dhaxal ahaan waalidiintooday ka dhaxlaan marka wax ugu horeeya gabadha ay isku arki karta maxaa waaye waxay isku arki karta waxaa waaye naaska inay ku aragto wax soo kuusan oo ka baxsan nudaha ama xubinta naaska sida caadiga ah cadiinay ka samaysan tahay ee unugyo maarkin oo cadiin ah iyo qanjiro lobulis la yiraahdo ayuu ka samaysan yahay gabadha waxaa la rabaa xilliga musqusha ay ku jirto inay naaskeeda ay marba maarkin oo dhinaca ka taabato gacanteeda inay kor u qaado kale madaxa saarto ee kasoo bilawdo halkaas sida saacadda ay u wareegsanayso maana sida ka duwan dabcan saacadda saan u wareegsanayso sidaasaa usoo bilaabaysa calaa casha marka laga reebo afarta farood adigoo isticmaalaysid faraha ma ahan ibtooda hore ma ahan ee faraha dhan adigoo isticmaalaysid kasoo bilaaw naaska asaaskiisa hoose ilaa kor gabadha inay taabataa la rabaa kadibna ay aado dhanka kilkisha waxyaabaha ugu horeeya gabadha isku arki karto waxaa waaye kuus ka baxsan kuuskii dabiiciga ahaa uu naaska lahaa ama xubintii unugyada dabiiciga wax ka baxsan oo kuusan oo yar adag ayay isku arkaysaa haddii kale gabadha waxay isku arki kartaa kuus oo ka imaanaya dhanka kilkisha dhankeeda sidaas midig ama bixdix labada dhinacba marka waxaa la rabaa gabadha xilliga musqusha ay ku jirto especially inay isfiiriso naaskeeda ay taabato haddii keligeed ay qol degan tahayna xilliyada qaar muraayada horteeda inay istaagto labada naas misla eg yihiin calaamadaha ugu horreeya lagu arko waxaa kamid ah labada naas inay aad u kala weynaadaan yaana hadalkan kuga cabsigelinin labada naas caadiyan way kala wen yihiin waa xaalad dabiici ah macna gabdhaha idilkood labada naas islama eko midaa waxyar hoos u dheer midaa kor yani oo jiro midaa ka weyn kan kale taas waa caadi laakiin waxaa la rabaa weynin oo xaddiga caadiga ah ka baxsan ma kusii dheeraanayno insha allah kan afraad marka maxaa waaye kan afraad wuxuu noqonayaa kansarka lagu arko servikiska ama duleelka hore makaanka ama ilmagaleenka gabadha afka hore makaanka uu ka bilaabanaya halkaas ayaa loo yaqaanaa servicis kaysan serviciskaas ayaa waxaa isbedel ku imaanayo unugyadii caadiga ahaa ee serviciska ayaa isbedel ku imaanaya nooca ugu badan waxaa la yihahdaa squamous cell carcinoma ayaa halkaas ku dhacdo calaamadaha ugu horeeya marka gabadha ay isku arki karto waxaa ka mid ah dhiigbax dhiigbaxaas oo aanan xilliga caadada ahayn dhiig aanan gabadhi ka dhammaanaynin waxaana laga yaabaa hadduu heerarka kala duwan ama heerarka dambe uu gaarana markaas waxaa laga yaaba gabadhi in lagu arko baaba jirkeeda inuu baaba-ayo ay sii caatoobayso iyo wax lamid ah marka mar walba waxaa muhiima gabadha hadday isku aragto dhiigbax aanan caadi ahayn si degdeg ayna dhakhtarka ula xiriirto sidoo kale doctor maxamed cabdi gaboose ayaa tilmaamaya waxyaabaha kale ee keeni kara xanuunkan kansarka ee ummadda soomaaliyeed halista geliyey sababaha mid waa tobaakadaas weeye dee tobaakada markii aadam la keenayay dhulka lama keenin annagaa kala soo dhex baxnay annagaa dhirta kala soo baxnoo samaysanay ganacsi baan ka dhignay dowladuhu joojin maayaan waa markaas u weydiinaysid mas-uuliyadda saaran madaxda dowladnimadu maxay tahay hadday ku taallo waa dilaa dilaya qofka dilaya oo bal si kale ha yeeline qofba qofka u dhaway sigaarka cabaya ha yaraa waar iga bax guriga iga bax yaa markaa wada fanta oo daan way iska wada istaagi lahayd baa laga yaabaa maarata waa inaad si dhaba ula dagaalantaan inaan lagugu buufin inaadan la fariisan inaadan la sheekaysan inaadan fanto oo dan waayo waa qeyb aad qaban kartaan idinku maarata xil idin saaran weeye inaad qaban kartaan waxaa kaloo kamid ah kiimikada kiimikada dawaanida idiin sheegay ama ha riijiyeeyo ama god ha ka sameeyo ama wuxuu ismariyo ha ahaadeen ama wuxuu maarata cabay ha ahaadeen dawooyinka ha ahaadeen waxay doon ha ahaadeen wax kiimikaa oo jirkiisa galay ayaa iyana kansirka keena oo ku dhaca milicdeenna waxaa jiri jirtay xuub ilaahay ugu talagalay inuu naga celiyo fallaaraha qoraxda ka imaanaya kuwooda khatarta bini aadamka ku ah dib baa loo celin jiray sida ay saruukh iyo qiiq iyo balaayo ugu wadeen ayaa meelo badan dhaawacmeen maantayto kansarka ku dhaca maqaarku wuxuu ku jiraa kantarada ugu badan ee maantayto yurub iyo magaciisii aafeeyabuu ku jira waayo waxaas oo macdan maxaan dhaha kiimika ah oo dawo ah oo aan cunayno oo wada dhacay wax walbana waa lagu soo samaynaya ganacsigaana di waa fasahaadkii dhulka bini aadamkiibaa is aruurinaya o isdilaya halkuu xabad kugu dili lahaa wuxuu kugu dilayaa marka wax allaala waxay dekedaha ka soo degaya ayroborada ka soo degaya in baaritaan dhaba lagu sameeyo inay yihiin wax sumaysan oo bini aadamka dee maahan kansar keliya ee suntaani waxay wada gaaraysaa kii vaaliga vaaligii bay samaynaysaa balaayo dhan bay samaynaysaa waxaa kaloo sameeya oo maxaan dhahaa riskiga ka mid ah environmentga markaan arko khamriga laakiin khamriguna wuxuu ka mid yahay kansarada kuwa badan keena kuwa walamed ka ahaado ha aabininina tobaakadu inay sababka ku eg tahay dhiiggaa raacaysa meel kastoo kaloo jirkaana kansar bay ka samaynaysa ee ha u qaadanina sambabka keliya inay inay tahay wixii jirkaaga soo galaa meel walbay geenayaan marka waxa weeyaan dunidan ku noolnahay waa aniga yidhi jannadii maahan laga nadiifiyey wax walba billions and billions and billions noolo baa nala nool oo nushaanu qabanayn oo xanuuno kala keenaya oo t b keenaya oo kaneeco keenaya oo balaayo keenaya oo aidis keenaya oo corona keenaya kuwaas ma aha inkastoo kuwa qaar ka mida oo virusyada ka midii ay kansarada keenaan kuwa loo yaqaano hebititska noocyo ka mida ay xoojiyaan gabagabadiina dadyowga ku kala nool qaaradaha kala duwan ee dunida waa ay ku kala duwan yihiin xaddiga xanuunkan kansarka ah iyo sida uu saameeyey aasiya qiyaastii boqolkiiba konton iyo siddeed ayay dhimashada kansarkaa ka maraysaa halka afrika ay iyana qiyaastii ka tahay dhimashada boqolkiiba toddobo halka qaaradaha yurub iyo ameerika ay yihiin wadamada ku jira heerka badbaado ee cudurkan haddana sidaas oo ay tahay waxay la daalaadhacayaan xanuunkan kansarkaah oo ka luminaya dhaqaalo badan haddaba dhegaystow labadan tallaab u qaado ka hortagga xanuunkan kansarka in aad cunto cunto caafimaad leh iyo in aad hesho ogsijiin badan oo gubta kansarka sidaa darteed waxaad u baahan tahay jimicsi iyo cunto caafimaad leh oo aad cunto ee dalagga waddanka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo jubbada hoose in ka badan toban kun oo qof oo ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku nool deegaana hoostaga degmooyinka kismaayo afmadow dhowbley iyo degmada xagar ayaa ka faa'idaystay xamlo ballaaran oo dacwatularyaaf ahayd oo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu ka fuliyey deegaanadaasi xamladan dacwatul aryaafka ah ayaa socotay muddo bil ah waxaana guud ahaan tirada dadka ka faa'iidaystay oo isugu jira rag iyo dumar ay gaarayaan toban kun lix boqol iyo konton qof waxaana munaasabadii gebagabada ay ka dhacday deegaanka weelmaarow ee duleedka degmada afmadow taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn aan eegno macluumo ku saabsan qaabka iyo dadka ka faa'iidaystay xamladaasi xalaqaadkii wadartooda guud waxay gaaraysay labaatan iyo kow muxaadaraadkii guud oo laga jeediyey afarta degma waxay gaarayaan ayagan boqol iyo toddobo aflaamta jihaadiga ah oo laga daawaday afarta degma waxay gaarayaan toban dacwo shaarayga laga dhigay afarta degma waxay gaarayaan siddeed tashkiil fardiga afarta dembe waxay gaarayaan saddex ciyaadatulmariidka dadka xanuunsanoo lasoo booqda oo afarta degma waxay gaarayeen shan iyo toban daa'ibiinta loo lanqilay shahaadada waxay gaarayeen saddexay gaarayeen cadadulmustafiidiin walmustafiidaat afarta degma markaas ku darnay waxay noqdeen toban kun lix boqol iyo konton qofood ay noqdeen allaahu akbar intaasi kadib waxaad ku soo dhawaataan kelimaddii uu munaasabadaasi ka jeediyey sheekh cabdulwaaxid isxaaq muude oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga awalan ilaahi waa mahadsan subxaanahu wa tacaalaa kulankan runtii dacawiga ah ee qiimaha badan ilaahi baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaalaa runtii shaqadan dacwada iyo ducaadda fadli aada u weyn ayaa ku soo arooray maxaa yeelay ahamiyadda dacwada iyo fadliga dacwada iyo shaqadan waa shaqada ambiyada ay soo hayeen iyo rususha ilaahay shaqadii culammadii iyo saalixiintii akhyaartii innagana ayadun baan maanta haynaa weliba ilaahay hadduuna siiye dacwo iyo jihaad wada socdo waa wax runtii ilaahay looga mahadiyo waxay labadaan ma kala haraan dacwo iyo jihaad waana shaqada nebigeenna calayhi salaatu wasalaam maanta in la kala reebo oo layidhaha dacwo aan wadeennaa jihaad shaqo kuma lihin xoogaa arrinkaas sax ma aha waa in dacwada iyo jihaadka ay wada socdaan maanta hadduu ilaahayna waafajiyey ilaah baa ku mahad subxaanahu wa tacaalaa oo sidaasay u fadli badan tahay dacwada waana wixii hadda khasaaraha ilaahay uu sheegay suuratlcasri khasaaraha ilaahay uu sheegay khasaare yar ma aha wixii khasaaraha looga bixi lahaa waa un dacwadan watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri fadligaasay leedahay qaybaha badan mana dhammaanayso haddee shaqo dhammaani maaha haddaan hadda mid ka baxnay mid kale uun dacwo kale unbaa la gelayaa maantana waxaa weye waxaa socda annagu haddaan dacwo wadno oo xaq ah ducaad kaloo ayagana baadilka waddaha jirta leylan wanahaaran ayagana ma nastaan annagana waxaa la rabaa marka inaanu nasanin oo shaqadii halkii aan ka sii wadno haddaan hadda mid ka baxna haddana mid kale oo idaa faraqta fansab waa ilaa rabbika farqab ilaa tanaan ka bax waa iska furiisanayaa ma jirto tu kalaa haddanaad geli baahida maanta waxaa weye aad bay u ballaaranta maanta dacwo baahida aan u qabno runtii aad bay u ballaaran tahay ilaahayna ha noo fududeeyo wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan kelimaddii uu munaasabadaasi ka jeediyey sheekh cabdulaahi raabi oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah salaamullah calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii anaa hadhay looma hadlay soomaaliu tidhaahda meeshan waxaa weeye warbixin cajiiba iyo dacwo maaragtay maasha allah mutakaamila ah iyo walaaluhu meesha ka soo jeediyeen hortood sheekha ayaa baraarujiyey meesha jawaani badan sheekh cabdulwaaxid ayaa baraarujiyey gobigii lagu dhex darayna waan maqlaynay khulaasada haddii aan soo ururinno qabla kulli shayin ilaahay baa mahadle mahad ilaahay baa leh awalan wa akhiiran ba allah mahadle uma bacda allaahi wilaayadii iyo ducaaddii soo abaabushay dadkan in laga saaro masaqan jahliga ah maskaxdii keentay ayaan u mahadin celinaynaa uma shuraaxdii iyo arkaantii iyo raggii juhuuddaa u qumay intaas oo hadda dacawo laga soo sheekaynayey intaasoo caqabaado oo jira maaragtay yani muxuu ahaa runtii ku dhex waday dacwada ayaan u mahad celinaynaa kulligood ilaahay subxaana wa tacaala allah ha siiyo ajir badan iyo hawaab badan allah ha ka siiyo runtii dhallinyaroy annagu waa idinka waaweyna dalkii iyo dadkii aan ka ilaahay inaga inagu beeray waa lagu soo duulay gaaladu waxaa ciwaan u ah attajfiif fii manaabici tadayun meel kastoy diini ka imanayso oy diini ka soo carfayso oy diini ka iman karto in shamiita la mariyo gaaladu asalkaasaa u ah afar martayna rukni bayna gaaladu kala dagaalamaan muslimiintu in ay ka baabi'iyaan jiritaanka hawiyada islaamka afar cusur baa asal u ah kow kitaabka iyo sunnada horta asalan inay maartay meesha ka saaraan ku dhaqankooda laba dadka ducaadda inay si gooni ah u taargadgareeyaan oo dadkii shahwo iyo shubahaad ghaswul fikri dadkii lagu beero kow asalan waxaa ah jihaadka yaa asal u ah gaaladu waxay qalin cas ay mariyeen nin kasta oo maanta hadlaayay oo dadka jihaadka caalamil islaami u taagan aan ahayn wuxuu ku hadaaqaa maarata yani muxuu ahaa wax rootiinaada buu ku hadlaa gaaladu magacyo u bixiyeen ninkii yidhaahda ilaahay litakuuna kalimatullaahi hiyo alculyaa baan u dagaalamayaa man qaatala litakuuna kalimatullahi alculyaa waxay u yaqaanaan argagaxis argagaxisay u yaqaanaan irhaab bay u yaqaanaan marag kudheg bay u yaqaanaan madax falluuq bay u yaqaanaan asal raac bay u yaqaanaan marba waxay ku dhejiyaan shaabad bay ku dhejiyaan marka waxaan idin odhan lahaa ilaahay maaragtay juhuuddiinna ha barakeeyo amhaashiinna allaha badiyo rijaalulmustaqbal baa tihiina ilaahay maaragtay dalka iyo dadka iyo diintaba kuwa anfaca allah idinka dhigo camalkiinna ikhlaas allah idinka dhigo wajazaakum allahu khayra ugu dambeenna waxaa munaasabadda soo xiray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baada taxiya allah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh noo suurtageliyey acmaashan kheyrka badanayday halkaa maanta looga sheekaynayay ee noona fududeeyey allahaas baa mahad iska leh subxaana wa tacaala bacda xamdulilahi tabaaraka wa tacaala kadibna mujtamacaga oo maanta halkan soo haadiray ay ugu horreeyaan culimmadan rabbaaniyiinta ah nagala soo qayb galeen gebagebadii iyo gunti waxaan leenahay jazaahum allaahu khayran ilaahay subxaana wa tacaalaana amhaashooda ha noo badiyo sidoo kale waxaa halkaan ugu mahad celinaynaa raggan dhallinyarada ah halkaan fadhiyo ragga garcaska waa ku yaryihiin markii la fiiriyo waxay u badan yihiin rag dhalinyarada u badan yihiin intaan maanta laga sheekaynayana ay soo mareen juhuudda fara badan ay soo bixiyeen muxaafadaadkan kala duwan oo afmadow kismaayo dhoobley iyo hagar oo ahayday qowmun laa yashqaa jaliisuhu maadaama dhinacan laga maray intan laga maray ayadan la soo marsiiyey oo intan ay soo mareen waxaa leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala juhuuddii iyo dadaalkii aad bixinayseen miisaanka iyo xasanaadka ilaahay idin saaro akhyaaray qaraa'ibtii iyo waxyaabaha oo dhacay aad nooga sheekaynayseen waxaa kale ku jiray intii aad wadeen oo khayrkan iyo dacwadan iyo hoyshan aad wadeen ama wayaanta iyo dhulka aad joogteen ilaahay subxaana wa tacaala waxaa qadaray nimankii cadowga u ahaayeen cuyuunta oo meelaha maraayeen oo sahanka u ahaayeen in ilaahay subxaana wa tacaala gacanta soo geliyo oo bartiina lagu ikhtiyaalo bifadli illahi wabiraxmatihi ilaahay baa noo fududeeyey waxaad dareemaysaan walaalayaal dadaalka aad bixinayseen iyo dadkii khayrka aad u sheegayseen intii aad sheegayseen inka badan waxaa ka sii badan macluumaadka ay soo bixinayaan dadaalka ay bixinayaan la shaqaynta maanta camalkan oo garab u yihiin oo aad dareemaysaan waa wax aad iyo aad u fara badan waxa keenayana sabarka iyo dulqaadkii aad ku sabarteen halkii waad joogteen lugaynayseen habeen meel barinayseen khayrka aad sheegayseen waxaad dareemaysaan qofka maanta dacwadan iyo rasaaladan oo wado markaad fiirisaan qura'dii aawe intee galaayeen ayagoo rasaalawooda see noqonayan diintan iyo dacwada gaarsinteeda intaan inka badan horta lagu maraa oo imtixaan ah oo mashanqaa oo dhabe lagu maraa laakiin waxaa ka muhiimsan midhaha oo gadaalka imaanayo ee aad dareemaysaan aayaadkii walaalka ad halkan ku akhrinayay iyo axaadiidta nabiga alayhi salatu slam uda noo sheegaysay oo aad ka dareemayseen macnahooda ayaa laga faa'iidaa aakhirka waxaan leey walaalayaal walaayada markii howshaan aan daraynay oo halkaan aan joognay oo inta ka bilaabaynay iyo maanta waxaa is leeyahay waa farxaddeeda markii la fiiriyo maantaan ugu farxa badannay markii waa soconay halkaan baa u soconnay raga qaar waxaa dhahnay meelaha qaar loo socdo waa meel shidan meel saan ah meel qaabkan ah intaan idiin sheegnin wax janjaha iyo cabsi idinma galin waxaad ogtihiin majmuucaadkan oo intaan u qaybsanaayay oo meelahan joogay waxaa laga yaabaa aqlabkooda waa soo marnay aqlabkooda waa soo marnay meelaha ay joogeen meelaha qaar waa soo marnay iyo duruus akhrinayo intaa marka markii aan fiirinay dadka maanta aad ka sheekaynaysaan oo wanaag aad ka sheekaynaysaan dad waxaa jiray oo gaar ula kulanay oo aan dhahnay hiyo dadkan ka warqaba howsha hala agaasimo marka iyo dadaalkii aad bixiseen walaalayaa taas waxaa mid oo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ma tilmaamayso maaha mana ilowey doonto haddi ilahi subxana taala ogolaado idinkana waxaa idin leeyahay haddii dhibaato aad ku dhacdeen haddii wax kasta la kulanteen u niyeysta ilaahay subxaana wa taala ikhlaas idinka dhaw camalkiin wax kasta idinku dhaco waxaana ugu muhiimsan madda aakhire laa yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumari nicam oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam intaad nooga sheekaynaysaan maanta oo aad marteen oo khayr aad u sheegteen ama dad oo musaafiriin oo socdo ha ahaadaan ama ha ahaadaana dad oo ii sheeg adaga madarasi iyo khayr i aad u hayseen markii laisku dardaro waxaa nooga sheegteen waa toban kun lix boqol iyo konton qof baa dacwo iyo diin iyo rasaalo gaarhsideen allaahu akbar waa ilaahay waxa looga mahadiyo ah aryaaf badan ba halkaan soo martay dad badan baa soo mareen wax kalena waa nooga dambeeyaan wax kalena waa nooga dambeeyaan laakiin dadkan oo muddadan yar ay joogeen oo soddonka maalmood ah maalintii halkaan aan isku diraynay waxay ahayday labaatan iyo afar bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo toddob hijiriya ee maantana ay tahay labaatan iyo afar bishii afaraad kun afar boqol afartan iyo toddob hijiriya waa soddon maalmood waxa aad ku soo taxaqiijiseen ilahay idin suuragelin waa tiradan hadda aan sheegayno intaan waxaad tusinaysaa in aad waxba aad hagranin dadaal aad yaraysanin habeen iyo maalin aad dadaalayseen laguma gaareen dad meel jijiifadi ay yihiin intaan tiradan lama taxaqiijiseen intaan marka waxaan leenahay waxaa kale intaan xoojinayo oo horey aan u sheegnay raggaan aan diraynay waxaa ku jiray rag muddo maqnaay oo guryahoodan arkin ay u baahnaayeen fasaa u baahnaayeen markii loo sheegayna ama maradoo u sheegana ay dhaheen sam'an wadaacan shaqadan waa qabanaynaa yaa shaqadan waa qabanaynaa in kaana fi saaq kaana fi saaq yaa in kaana fi lxaraas kaana fi lxaraas oo kama gala calayhi salaatu wasalaam intii aad samayseen iyo wanaaggii inii furnaantay oo aad samayseen intaa ilahay kusoo hirgeliyey marka ilahi waxaan weydiisanaynaa inta aad wax u sheegteen oo maanta aad leedihiin risaalada waxaa laga ogaaday gudaha kenya in halkii aan dacwo aan ku hayno gudaha kenya lagu ogaaday oo halidii inta inaad dacwo ku haysaan oo khayr aad sheegaysaan oo diin aad sheegaysaan halkaas baa ku ogaanay markii aan soo dhaqaajinaynin diyaar ba u ahayn markii imaada ayagoo diyaar ba imaadeen ayagoo diyaara in wax loo shee u baahma meesha soo istaagan intaas markaan iyo wanaaggaas waxaa ku imaan karaa ikhlaas ikhlaas baa ku imaan karaa jazaakum allahu khayran intii aad soo aragteen iyo qaraa'ibta ahayday oo halkaa aan lagu sheegi karin oo aad u fara badanaayeen iyo risaaladii aad dirayseen annagana kan walaahaan waa idinka hambaaraynaa wixii awoodeenana ilaahay subxana wata hadii ogolaado ma akrinayno ma akrinayno waana gudbinayna meeshina waa gaarsiinaynaa wixii anaan ku falnayn waa qabanayna haddi ilahi subxana taala ogolaado sidoo kale aryaafta waxaan sheegnay rag dhallinyaraa tookadan tookadeeda waxaan leenahay culummada gargaduudka ah iyo raggaan waaweyn halkaan noo jooga in bannaanka iyo duurka iyo hoodka maaragt ayay ku soo reebaadaan ayagna ilaahay subxana wa tacaala in noo suurogeliyo ba ilahay ka rajaynaynaa sababto aan ogtahay marmar in khuruuj markii la bahay maaragt markii la bahay la dhaqaajinayo maaragt in qof kasta waqti baxo somo waqti baxo hayah meeqa bixaysa intaasa baxa meeqa bixaysa intaas marka culummada waxaa leenahay ayagana horeyna waa u samayn jireen mar kastana waa samaynayaan haddana waxaa ilaahay ka rajaynaynaa helada markii gaarno in ayagana garab noo noqdaan aan isla qabano risaalada iyo diinta isla qabano jazaakum allahu khayran wa akhiiran warkay waxaan ku soo gebagabaynayaa walaalayaal ahdaafta aan u socno intaan bisemaah risaalada aan wadno intaan bisemaah jihaadka aan wadno halkaan kuma eg halkaan kuma eg qof kasta markaan dadkaan saan u socdo halkaan maraayo ilaa ay ka imaanayso geerida waa soconayaan hataa yaatiya kal yaqiin annagana inaan u taagno intii oo mashaahad ilahay naga siinayo ama aan wakti kale iyo si kale aan u noqonayno inaan taagnaano walaalayaal inaan taagnaano aan sabarno aan dulqaadanno adduunkan haddii aan gurigan ku noqnoqno intaan aan joogno ama sariirta aan jiifno saanba waqti ugu soconaya waqti nagu dhammaanaya marka taas inaan ku dadaalno jazaakum allahu khayran xafladdii iyo dacwadii iyo hooshii aan wadnay ma dhammaanaysee waa sii soconaysaa meel kuma ekaanaysee laakiin waktigii aan qabsanay hooshii socotay halkaan baan ku soo gebagabaysanaynaa fa jazaakum allahu khayran wbaarak allah fiikum asalaamu alaikum guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobbixiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu